Wakhtiga dheer, hammiinka iyo isticmaalka aalado ku samaysan dhalooyinka yaa dhakhaatiirta khilkhaaldheer daawayooga indho ka sheegay in iyaga walyaabo ka badan ee xilligan dhibaatayahaya aragga indho iyadoo iftiinkaasi is yarayo dhacankii lanka talgali in walbadan indho ku caawi caafimaad sho Dr Qadar Kuule oo ah agaasimaha xarunta indho alkhayraada ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in ay la kulmeen kiisas badan oo dhalinyaro ku cawdayeen indho oo ku yaraadeen dhacaankii indho difaaci lahaayeen waxaanaas oo loo sababeeyay isticmaalka moobilada hammiinka oo waqtiyada dheer la kadeero Dr Qadar ayaa sheegay in qofka isticmaala shaashadoogaasaya waqtiyada badan in marka hore ku dhumayaan lamada aragti ee shal ee tan dhow iyo weliba tan dheer koreedna haddii laanku deerna isu waayo kor aragtidiisa dhalinyarada waxyaabahayo hadda eedka mayba waha isticmaalayaan horta may kumid ee shaashadooban kumid eh shaashadooban iftiinga biyaayan leera biyaayan reflection sarre tiiday kala mayba waha waxyaabo oo ultraviolet light leero oo sidii iriida camal ultraviolet lightkas iriidahan dhiyaasa yaa maybo shaashadoohan yaayan marka qofka haddii uusa 24 hours ada ugu badnaan uusa shan saacadood ku badan lix saacadood ku badan uusa ka mashquulsiinya marka waxyaabaha is isticmaalahay mayba waa horta aragtida dhowaa isticmaalaha iyo xooga saarahay tii oo dheeraytina mayba waha malafalgalahay marka qofkunsi oo marka mobilkun la inferior mise dhalacaas la inferior mise shaashadaas la inferior marka dambe sheenay indhooga injiga sheenayaan reflection mayba waha yaa lightkii oo mise iftiinkii ya ka sameeyaan qofkii may dareemay daal badana dareemay marka dambe aragtidii markuun tartiiba markuun miilahan yahan ku gaabadaas daalkaas badan iyo lightka siiti iftiinka siiti ka dhiyow iyo aragtida oo dhow oo uusa marwalba mayba waha la falgalaha iyo intaas markii oo la kulmi qofku may aragaase usoo ka owaado mayba waha indho aragtidiyo gaaban wareer wareera dareeme ardayda camal sabuuradiisa failamin arar koran
maadaama iyo habada hayan dhalinyarada lijirin aragga ee saameeyay shaashado yaa dhakhtar qadar kuule weliba use kala taliyay iniyo isku yarayanga shaashadogaseya ooyo qaadanga walyaabo ku difaaca kora iftiinkii iniyo qaadanga nasiinye fayle xiliga hamiinkii dhalinyarada horta may kala taliyay may kala taliyay waxyaabaha oo shaashadoo horta intii isticmaalsho iyadun ku taxdiraan shaashado hadda mayba waa qof kasta mayba waa iskula qobsadii social media laka isticmaalay walka shaqaysaday walwalba mayba waa ayaa laka sameeyahay laakiin meelaad ku aragahayta mayba waa saameyn kale kii weel dhadahay marka marka may arafaday horta gee wali haatoba laakiin hamiinkii mayba waa hal yaraayoy teedii kale meel mugdaena ay laka isticmaalnay haddana tusaaleahaan mayba dhalinyarada qaar may suubiyaayana manka intiyo galan yoo yaab hamiin hayti ya haddana nalka sii dansadaaya marka haa si toos iftiinkan kaliya marka ada leerka oo moobilka gaabi misan gaabida isku meelilay roogtaada marka marka may kala taliyay hamiinka horta mayba waa isticmaalshay iyad halan yaraayo hay xadidoy meel mugdaena anka isticmaalen qol mugda anka isticmaalen haddana nalka mayba intay sii dansataan isticmaaleen marka intaasiita kala taliya insha allah tan iyo markiyo habadenga aalado laka isticmaalo social mediaha yaa dhalinyarada waliba waqtiyadii badan iyo siyaana isticmaalka moobilada taas oo iyana ku dhexlayana dhibaatooyinka dhiniga indho eh maadaama aan ku buraaragsanayn halista iyo kulukulmo koranga